waxaa soo kordhaya tirada dadka ka soo barakacaya abaaraha ee gaaraya kaanuunka ku yaala magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya kuwa xuduudaha iyo wadamada deriska la ah Soomaaliya iyadoo dadka ay bilaabeen ama ay iyadoo ay bilaabatay dhimashada dadka kuwaas oo u dhimanaya nafaqa darro iyo gaajo carruurta ayaana ah kuwa sida gaarka ah ay ugu badan tahay dhimashada soddonkii maalmood ee u dambeeyey waxaa gudaha iyo hareeraha doolow laga hirgeliyey saddex xero oo barakacayaal ah dadkaas oo ay saamaysay abaarta daran ee ka jirta soomaaliya qaramada midoobay iyo xafiiska ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud u qaabilsan arrimaha abaaraha ayaa xaaladda ku tilmaamay tii ugu adkayd ee waddanka soo marta muddo afartan sano ah wariyaha v o eda ee oo tegay magaaladaasi ayaa warbixinta nooga diyaariyey xaaladii uu ku soo arkay doolow
boqolaalkan qoys ee ku jira xerada kabaasa ee ku taalla waqooyiga magaalada doolow ee gobolka gado waxay wajahayaan xaalad adag oo dhinaca nolosha ah inta badan maalmihii lasoo dhaafay ayay yimaadeen halkan waxaana aad u yar gargaarka bini'aadanimo ay heleen waxay u badan yihiin xooladhaqata iyo beeraley laakiin dhammaan waxa ay ku noolaayeen way dhaafeen sababo la xidhiira afartii xilli roobaadii ugu dambaysay oo aan si wanaagsan uga dayin soomaaliya indhahaygu waxay qabanayaan haween waayeel iyo carruur diif badani ka muuqato kuwaasi oo ku nool aqalla coosha halkan waa dhul bannaan oo aan lahayn dhir la gabaadsado qaar ka mid a dumarka ku nool xerada kabaasa ee doolow waxay ii sheegeen in muddo dheer ay soo lugeynayeen si ay u soo gaaraan xeradan waxaan ka soo guurnay garbahaaray baadiyaheeda waxaan soo guurahayay shan habeen habeen maxaan ku radaa maamo waa yeel iyo carruur baa sitay sidaa ayada darteed maxaan ku radaa baahi way iska jirtaa abaar way jirtaa baarii la aruurinayo biyo ma lahan saa darteed maxaan ku radaa maamada waa yeelkaayad iyo carruurta sidaa ku haysaa hadda qaxootiga saasaa ku soo galnay dad kale oo biyo iyo baad waxay wataan ayaan dariiq la soo soconnay saas darteed baa walaal ku imaanay meesha maxaa ku doolow la yidhaahdo saas kii waxaan ku lahaa u imaanay hadda baaban ku cusubnahay kii dooykun kokoya ahaa dalkan dalkayma ee ilaahi marsi geedahtaas indiisada ari horma aragnee ma gordaa kii dhegdilayla saaraay baa an gordaana baadiya kokoy baadiyadi hore ahaa eeshehe magan alwali dar iminka daryeeleen asanglaay
waxaad ii sheegtaa hooyo qoyskaada haa meeku qofoodu ka kooban yahay
hadda yaroo koonta iife sade kale ku yaryar ilaahay amarshay sade kale ku yaryar kan sade kale ku yaryar abaartaasa la fiigi ay dhedhamanee baaha ay dilnee yaasaanu fiigi aamu
warbixin ka soo baxday qaramada midoobay ayaa lagu sheegay in in ka badan hal milyan oo carruur ah in gudaha soomaaliya ay ku wajahayaan macluul daran kalabar shacabka soomaaliyeedna ay u baahan yihiin kaalmo bini-aadanimo oo degdega doctor shucayb cabdishakuur cali oo ah maamulaha isbeddelka guud ee doolow ayaa v o eda u sheegay inay kor u kaceen ilmaha nafaqadarrada la liita ee la keenaya cisbitaalka
kulley waxay kala mid tahay soomaaliya inteeda kaleeto waxaad dareemi kartaa inay ku sugan tahay xaalada caafimaad oo aada u liidata marka loo fiiriyo saameynta abaarta ay ku leedahay dadka iyo dadka qaxootiga soo qaxay inta badan halkan haddalka joogno waa isbitaalka degmada dolow saameynta ay ku yeelatay abaartaas iyo xaaladda caafimaad hadda ku sugan yahiin waxay tahay inuu aada u kordhay nambarkii dadkii loogu adeegi jiray halkan oo iyo dadkii bukaanada ah ay jiifan jiray intaba ay laba jibaarmeen ama meelaha qaarkood ay saddex jibaarmeen
waa gartay kiisaska ugu badan ama xanuunada ugu badan oo la aragtaan maxaa ka mid ah walaa xanuunada ugu badan ee haddaan isbitaalka inta badan kula kulanno ama bukaanada loo jiifiyey waxa ugu badan hadda nafaqa darada iyo xanuunada kaleeto ee ku faafa bulshada dhexdeeda sida shubanka uu u badan yahay shuban biyoodka waxaa kaloo jira iyadana bilihii lasoo dhaafay aada u kordhay iyadana jadeecada marka hadda laakiin cudurada ugu badan aan arag inta badan cudurada nafaqa darada la xiriira iyo shubanbiyoodka inta badan aada u jira hadda asiga awood muu leedihiin marka inaad daaweysaan kiisaska aada leedahay way kordhayaan oo isbitaalkan soo gaaraya bilihii ugu dambeeyey caafimaad ahaan awood ma u leeyahay isbitaalka inuu baahiyaadka wada joogo wallahi isbitaal sidiisaba markii la dhaho eh, wuxuu leeyahay meel xad ama limit loogu talagalay oo capacity uu qaadi karaa jirta isbitaalka Eh, tusaale ahaan markaan kusoo qaata hadda qeybta stabilization centerka ee ilmaha nafaqadarrada aada ula liita la seexiyo Eh, waxaad dareemi kartaa in eh, numberkii konton qofood loogu talagalay bishii in la seexiyo kaleeto hadda boqol iyo labaatan ay sii marayso marka eh, taasoo kaleeto ciriiri waa ka imaan karaa laakiin dhanka daawada iyo taakulaynta isbitaalka oo hay-adda turabka ay gacanta ku haysa iyada taas waxba iskama bedelin Eh, actu- waana usii laba jibaarinay taageeradii iyo kaalmadii aan siin jirnay isbitaalka intaba ama hadda ay daawo tahay iyo hadday qalab tahay intaba doolow waxay ka mid tahay meelaha ugu badan oo ay gaarayaan barakacayaasha marka laga reebo muqdisho xaaladda ka jirtana waa mid u baahan in si deg dega looga jawaabo cabdicasiis barrow v o a
dhinaca kale maamulka doolow ayaa u sheegay v o a inay jiraan dad badan oo u geeriyooday macluul gaajo iyo haraad qaar ka mid ah dadka ayaa ayuu maamulku sheegay inay geeriyoodeen intii aysan magaalada soo gaarin gudoomiyaha degmadaasi maxamed xuseen cabdi ayaa u waramay wariyaha v o a da cabdicasiis barrow waxaana ugu horreyn weydiiyey dhibaatada ka jirta deegaanka iyo halka ay gaarsiisan tahay
xaaladda guud oo amni waa sida arkaysaan oo way wanaagsan tahay dadkan iyo kaamkan ku sugana xaaladda adiga u jirtayna dee soddon iyo lix qof ayaa laba bil ka hor ku dhimatay meeshan xaduudda oo soomaali ah dadkaas oo dhintay gaajo iyo oon u dhintay dadka intooda badanna waxay ka imaanayaan baay iyo bokool iyo gedi naftirkeeda kuwo badan oo qaxootiyaasha kasoo noqonaya jiro oo etoobiya kenya ka imaanaya intoo dhan waxay meesha ugu imaanayaan waxaa waaye saddex waxyaabood waaye lambaroon meesha waa amni oo amnigeeda aada looga shaqeeyey lambarka labaad hayado fara badan oo yeelaya kuwa international degan oo dadka soomaaliya waxay sida yihiin maadaama soddon sano aan ku jirnay burbur een, inaad kuwan aad wax ka heshaan bay sida yihiin hayadahan unka kuwa internationalka ah taasna waa caqabad ay dadka inta badan ay degmada u imanayaan caqabad saddexaadna dadka waxay isku dayayaan inay kenya iyo etoobiya u gudbaan oo qaxooti ay ku noqdaan dhinaca kale sababtoo markay waddankooda joogaan waa barakacyaal laakiin dhinaca kale markay u gudbaan waxay noqonayaan qaxooti noqonayaan marka xaaladda ilaahay waxaan ka rajaynaa kolka waan isagna ergey gaarka iyo waa qaabilnay iyo wuu ku jira socto qaramada midow iyo wariyaasha caalamiga oo la socda oo idinka qayba ka tv oo mataqaana aada warkeeda u dharyahay een, xaaladii gobolka odayaasha dhaqanka iyo maamulka gobolka iyo kii degmadu aniga aan gudoomiye kahay intaba kolley war- warbixintooda si guud bay usoo dhageysteen si gaar hadda waxaan ugu soonahay kaamkan ku sugannahay iyo dadka soo barkacay iyo xawdan ku sugannahay marka waxaan u malaynayaa wax badan ood ka dheregtaan inay meesha yeelaan baan raasi ah xaalad adag oo baniaadinima halkan ka jirta oo ah, qofkii yimaado uu dareemi karo waxaad iga warantaa dadka halkan sidee kasoo gaareen wallaahi dad badan dhexay ku imaadaan qaar loway ku imaadaan toban beri labaatan beri soddon beri qaar asoo dadka waxay ka imaanayaan dinsoor iyo ofro iyo aagaas iyo dadka inta badan ay ka imaanayaan Een, markaan ku leeyahay soddon iyo lix qof oo soomaaliya dhimatay qaar kale ilaa gobolka waxaa ku dhinteen lixdan iyo sagaal qofaa lagu qiyaasaa waa dareemi kartaa qofka markuu soo lugeeyo oo soomaali ah een, kulley dad bilaadan baan nahay waa xaalad aad u adag waxa idinka hadda arkaysaanna waa xaalad adag lug bay intooda badan ku imaadaan qaarna kareetooyin bay soo raacaan ay ku imaadaan markay meeshan soo gaaraan qaar baa meesha ayadaa ku nufbaxo kolley qof kastoo soomaaliyeed oo damiir leh ama een, inta wax garanayso oo garaad leh oo dali dawladba joogto oo wax oo mas-uuliyiin ah oo wax aakhiri adduun la suudiin doono weliba ragga dhallinyarada oo soomaaliyeed waxaa hadda deegaanka dadka jooga iyo dadka barakacayaasha barakacayaasha fara badan qof kasta oo dhallinyaro oo soomaaliyeed ama qof kasta oo wax garanaya oo soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horreeya iyo wasiiraha imaan doona iyo ra-iisul wasaaraha dooran iyo dhammaan cid kasta oo soomaaliya ka danqanayso kolley xaaladahan waa xaaladaha la rabo in lagu cimri qaato oo dadka lagu badbaadiyo waddankan lagu samata bixiyo hadduu ilaah raado dadka markay halkan soo gaaraan ka maamul ahaan intaan hayadaha la gaarin waxaa muuqanaysa inay u baahan yihiin in gacan deg dega la siiyo idinku maxaa tartaan annagu walaal waxaan samaynaa lambar koowaad meeshay degan yihiin waa dhulka dowladda ay gacanta ku haysay lambar koowaad inay amni helaan ay nabadgelyo helaan oo badqabkooda aan ka warrabno lambarka labaad waxaa waaye deegaanka dhulka inaan siino lambarka saddexaad biyihii oo wiigi ah in loo soo jeedi karo ama dadka deegaanka inay dadka walaalowd yihiin oo soomaaliya oo soo barakacay oo waddan kale ka- eh, ka imaaday gobollo kale ka imaaday inay yihiin inaan u sheegno taas waa waxa annaga aan karno inaan haddana bulshada iyo culamo diinkii dadka aan u sheegno dadka in loo qaaraamo oo walaalahood wax haysto oo doolab ku sugan masaajida loogu istaago een, in ay- ayakana ay wax kaalmaystaan waa inta awood maamul ahaan wixii aan tari karno oo gacantana soo gaarina wixii aan ka awoodno nala weydiinaya aakhiri adduun waa intaas faa'iida ah intaan kaamkan joognay dad badan oo xanuunsanaan aragnay xaggee bay caafimaad ku aadaan dadkaas والله هيدا انت جوي سان كوشه مش هيدا فرب بدنوي يعني كو انترناشونال جو ان صدق سنه صرف ان ودن كو دريميسا هيدا سن با غانت كو هي او ما ماشي وزاره غانت كو لان او حد ما سو كوشه كو جيرنا ان ايكاس يا ورقده iyo codsi iyo maarta codkan aan garsina sida hada goobta aan dhaxtaaganahay oo kale in jiingada aan dhaxtaaganahay dadka masakiinta oo imaanaya wixii ay awoodaan oo daaweyn oo jeebkooda ku haray ama ku haray xafiisyada ku haray in dadkan ay la soo gaaraan oo waxa awoodno aan aan- aan aan ka qayb qaadana ka maamulaan ma jiraan wax codsiya oo soomaalida iyo dadka ku dhegaysanaya guud ahaan aad la wadaagayso oo aad u baahan tahay in la taro dadka halkan jooga iyo guud ahaan degmada walaalow waxaan u baahnay waxaa waaye een, lambarka koowaad een, soomaaliya waxay u baahan tahay gaar ahaan doolow iyo gobolka waxaa waaye gargaar degdeg ay u baahan yihiin Een, waxaa la haysta maantayto oon dadka ugu baaqayo waxaa waaye waa nabadgelyada waxay dadkan soo raaceen waa nabadgelyada in la sii xoojiyo midda ayada laguna bogaadiyo dadka gacanta ku haya hadday heer gobol tahay iyo hadday heer degmo tahay intaba Een, midda labaad waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo soomaali ah een, soomaali soddon sano diriirsa dadka naga waxaa saan baday ama heerkan gaarsiiyey waa dagaal sokeeye laakiin waa laga soo gudbay soddon sano ka bacdi maanta waxaan dhaxalna waa waxaan dadkana saanay noqdaan waaye Een, codkaas oo aan dareemaya inuu muhiim yahay in dadka ay ka gudbaan qoys oo maanta soomaalinimo ay wax isku taran dadka maanta meeshan joogo doolo joogaan dhex taagan waa dad soomaaliyeed Een, nimanka dhallinyarada ah oo soomaaliyeed oo wax soo bartayna ayakana sidoo fariimo ah ama dibadda jooga ama gudaha joogo waxaan farayaa inaysan u shaqo tegin hay-adaha laakiin ay u shaqo tagaan sidii dadkooda ay u samata bixin lahaayeen
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada doolow maxamed xuseen cabdi oo u waramayey wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow meelaha kale ee dadka abaaraha ka barakacay ay gaarayaan ayaa waxaa ka mid a magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warbixin ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka hirshabeelle oo ay weheliyaan saraakiil ka tirsan hay-adaha gargaarka iyo xubno ka tirsan maamulka magaalada beledweyne ayaa kormeer lagu qiimeynayo xaaladda ka jirta waxay ku tageen qaar ka mid ah xeryaha barakacayaasha beledweyne labadii toddobaad ee ugu dambeeyey mawjado dad abaarta ku ciirtoobay ayaa waxay gaareen xeryaha barakacayaasha beledweyne qaarkood xaalad nafaqa darro ayay ugu geeriyoodeen kaamka shiino guduud sida ay sheegtay caamilo cismaan ibraahim oo ka mid ah haweenka maalmo ka hor gaaray beledweyne meel la yiraahda luuq jirowka xagga samataro waa taqaanin umalaynaa aan kasoo baran kacay lix aruuraan wati culgi oo ka lixaad saakaas iga farle go-ay salaada suxeed magaalada kudi caamilo cismaan ibraahina la yiraa shanta kale oo ii joogta ilaahay u joogaan ilaahay ha ii caafiyo waxaan rabnaa inala caawiyo nafaqa darro ascunkaas iga dhintay inaan ilmaha dabka loo shida karin darsho aan haysanin tubo aan haysanin waxaan rabnaa walaalyaalka walaalyaalsha in waxay naga caawi karaan inay nagu caawiyaan horjoogayaasha qaar ka mid ah kaamamka beledweyne ayaa waxay ka waramayaan duruufta guud ee dadka haysata waxaanay codsadeen in gurmad lala soo gaaro weliba sida ugu dhaqsiyaha badan kaamka waa u jeediin wax hadda la arkaa ilaalo karna ishaad waxay arkayso dhibaato weynaa ka jirta dadaan hooy lahayn oo guryaha ku kor nool dadaa abaarti keentay dadaa maaragtay xaalad dhibaataysan ku jira waxaa jira gabar cunug mataa laba cunugoo mataanaa dhashay oon dib loo shidin oo xaafadda loo galohaya joogto waxa ugu darno codsanaynaa wax la cuno iyo caafimaad wax eh, muxuu ahayte caafimaad darra hayso dadka ilmuhu waa jiran yihiin een, muxuu ahayte xilli dabaylaha lagu jiraa hooy ma haystaan dadku guryo ma haystaan waxay cunaanna ma haystaan daawona ma haystaan dadka nagu cusub waxay ka yimideen sida halgan oo kale eh, moqokori tuulooyinkaas dhaxo afcad meel la yidhaaho jallaqsa hoos tagta ay ugu badan yihiin shabeelle een, sida farjan oo kaleento eh, feerfeer dad waa yeelaha ku xiga oo cad oo aydan ilmahan waxba dhaamin meeshaan joognana waa shiil guduud maanta wasiirada iyo xildhibaanada iyo hayadaana soo booqday waxaan ka codsanaynaa il waxay haysta waxa lihi ilaalo ka dhan wixii aad aragteen inaad waxaad xil u haysiin waa dadkiina shacabkaan liidan waaye geedaha lama xukumaayo in aad cid alla ciddii u hayso biilaana ka jirto meesha nafaqadaraa ka jirto musqullaana ka jirto geedaha lagu soo xaaraa habeenka dilba xalisay ku jiraan waxaan rabnaa wixii aad aragteen inaad wax ku qabataan ajan ilaah idinka siiyo dadka da'da iyo ilmaha shan sano ka yaraan uga daran nafaqa darrada dadka dhan reer guuraaga xoolaha dhaqanayo waxay cunaan ma haystaan dhardhaq ma yaqaaniin malaas ma yaqaaniin tuugsi ma yaqaaniin dadka nooga daran waa dadkii soo xoolo beel aqliga ku dhex dhimanayeen dhinaca kale dhibaatada abaarta waxay ka jirtaa deegaano hoostaga gobolka shabeellaha dhexe mid ka mid ah dadka deegaanka oo lasoo xiriiray v o a ayaa waxa uu ka waramayaa xaaladda deegaanka uu joogo now magacayga waa xaamud cali xasan nuuraan la yidhaah waan waxaan iga soo waxaa buurkaanbare afarta tuulay ka tirsan tahay gaar ahaan buurkaanbare war waddankan xoolihii abaarsaday haddii ilaahay ku roo yahay xoolihii shabeellada dhexo oo weli amba kor ka jira amba bari ka jiray buuraha jiray amba deyga jiray xoolihii waa baaba haddii ilaahay ku roo yahay amba furuq ha jiraa amba jadeeca jiraa amba sambadaa jiraa amba xuneyraa jiraa wax ku soo naqaayo oo maamulana ma jiraa ma garatay haye waxna gargaar oo meeshaa soo gaaro oo gargaar xolaadana ma hayno ma garatay waxaan kuu sheegayaa ninkii labaatan oo la alahay tiriga sideedaa joogtay laba iyo toban waa dhaaftay ninkii laba tiro iryar ahay tiro waa dhaaftay waxaan kuu sheegayaa abaaraa jirto abaar bahanaa jirto gobolka shabeellada dhexe abaaraa ka jirto oo marka arigiyo loodi waaba laysa geelaysaa mayohaysaa geelaysaa mayohaysaa ma garatay wallahi dadku xoola ku tiirsanaa maxaa yeelay marba adiga gaar baabuurna waa ku socdaa hadduu ka banjara waa fadhiisaa dadka xoola ku tiirsanaa shabeellada dhexo ooli hadday ka baabeena dadku dibasha u joogaa ma garatay wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka hirshabeelle cabdimahad qoorgaab ayaa waxa uu ku baaqay in gurmad deg deg ah lala gaaro maadaama dadka dhibaatada ugu nugul sida haweenka iyo carruurta ay macluul u dhimanayaan runtii aadan uga xumahay in gaajo darteed iyo macluul darteed dadkii dhimasho ay u bilaabaan iyagoo xoolihii ka soo baaba'een waxay ka yimaadeen tuulooyin fogfogay ka yimaadeen muddo afar maalmood camal ay joogaan maantana waxaa uga geeriyooday canug yar oo maxaan ku sheegaa sakiira ayaa u dhintay baahidii haysay darteed aadan uga xumahay anigoo ka faa'iidaysanaya waktiga iyo jaaniska aan haysto waxaan leeyahay anoo ku hadlaya magaca wasaaradda gargaarka iyo maamul iyo maxaan ku sheega magaca dowladda hirshabeelle ku hadlaya waxaan leeyahay dadka ha la soo kaalmeeyo ha la soo gaarsiiyo jawaab deg deg ah hirshabeelle iyo dhammaan muxsiniinta ilaahay uu siiyey wax uu dhiibay birina wax laga weydiinayo inay soo gaarsiiyaan waxaan ka codsanayaa oo aan cod dheer ugu dirayaa mar labaad iyo mar saddexaad in lasoo garab istaago weliba jawaab deg deg ah jawaab deg deg ah maxaan ku sheegaa laga bixiyo waxba uma galaan wax soo raaga ee wakti dheer iyo muddo dheer maxaan ku sheegaa ka maqnaadana waxba uma galaan wixii aad u dhimatahay macno kuuma soobinayaan haddii biritoola lagu siiyo waxay u baahan yihiin hadday u baahan yihiin dadkan waxaan u baahanahay inaan garbaha isqabsanno waxaan u baahan nahay wax allaala wixii agaba oo aan la gaari karno oo ay ama cunno ahaan lehed ama biyo ahaan lehed ama ay dawo ahaan lehed ama nafaqo ay ahaan leeday inaan la soo gaarno dadyago ku dhibaataysan dowlad goboleedka hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan gobolka hiiraan oo runtii maanta xaalad adag indhaheenna aan ku soo aragnay xuseen xasan dhaqane v o a
sidoo kale meelaha ama magaalooyinka ay ku qulqulayaan dadka abaaraha ka barakacay ayaa waxaa ka mid a magaalooyinka baydhabo iyo bardaale warbixintan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaha v o e-da mukhtaar maxamed catoosh wax dalaga kama soo go-in sanadkan beeraha ku yaala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya abaare ayaa mar kale laga dareemayaa degmooyin badan oo hoostaga gobolka baay kadib markii la waayey roobabkii la filayey beeralayduna aysan wax dalaga ka helin sanadkan beerahooda guddoomiyaha degmada bardaale maxamed isaaq carcas oo aan khadka telefoonka kula hadlay ayaa ii sheegay toddobaadkan gudihiisa inay degmada bardaale soo gaareen in ka badan laba kun oo barakacayaal ah kuwaasi oo qaarkood nolosha ay ku adag tahay xaalado macluulna ay haysato waa og tahay oo sanadkii hadda lasoo dhaafay baari wix ka baxa ayaxda cunay dadkii amni darrada toosay nooga soo barakacay oo joogo dadkii ayaxa beeraha ka cunay hadda laakiin taas ka duwan waaye waa roobka sanadkan ku yaraaday baari waxba kama bixin dadka marka waxay kusoo qulqulayaan degmada bardaale bardaale waxay xaduud la tahay luuq waajib buurdhuuba qasax baariyo baydhabo marka intaasoo dhan deegaan waxay ku dhex jireen dhinaca bardaale soo aadeen marka abaar baahsan baa ka jirto dadkii xoole way ka dhamaadeen beeraha wax ka baxay malaha deegaanadaas hadda degmada bardaale waa dhulka ugu baaxad weyn beeraha wax ka baxay maanta beer dadka beerada abuurkana lagama helay wax abuur abuur lagama helay beeraha baldan kama bixin waa tahay guddoomiye tirada barakaca ee toddobaadkan soo gaaray degmada laba kun iyo sideed boqol iyo konton qoysaa soo gaartay oo cusub waxayna ku sugan yihiin degmada bardaale ka maamul ahaan anaka waxay tabartaana waan dadaalnay ciidaha samafalkana kuwii meesha joogay waa u tageen marka dee dad waxaa weeye anigan waxaan go'aansanay inay dadkan maanta baydhabo maadaama barakayaasha ugu badan ay joogaan ee wix deegaana kasoo baxda dhanba ay ay berdaal ku sugnaadaan aan xare meesha uga sameyno aan kusii dhaqaalaynintii wax dawladda koonfur galbeed aan ka tirsannahay iyo tan federaalka eedaasaan kolkaba intii wax kasoo gaarsiinayaan marka baaqa aan dirayna waxaa weeye guud ahaan dadka ummadda soomaaliyeed meel ay joogaanba in dadkan abaaraha ku dhuftay oo u badan dadka reer koonfur galbeed garab la siiyo khaasatan degmada aan guddoomiyaha ka ahay dadka degmada soo gaaraya xaaladda iyo duruufta ay ku nool yihiin bal sharaxaad naga sii dadka koonfur galbeed waxay ku tiirsan yihiin horta beeraha iyo xoolaha dad xoolihii ka dhamaa saddex sanana beerahooda wax ay ku bixi waa dareemi kartaa dadka duruufo aan wean la yaabla welig muddo dhow aan waddankan ka dhicin baa ka muuqata waxaa arkaysaa dad meelihii ay kasoo baxeen iyo dhexdan baaho oo ugu dhacay anakaa u dirnay baaho baashan bajaaja loo yidhaahdo waxaasaa lagu soo daldalaya dadka marka waa dad aada u tabaaleysan nafaqadaradan kolley baahida iyo dhibaatada keenayso yaalkan nafaqadare ayuu u dhamaanaya wasiirka gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdinaasir caruush ayaa sheegay xaaladda bini-aadanimada inay kasii darayso deegaanada koonfur galbeed soomaaliya wasiir caruush wuxuu kaloo caddeeyey degmooyinka qaarkood dadka inay qarka u saaran yihiin baahi inay u dhintaan xaaladda bini-aadanimada koonfur galbeed waxay maraysaa meeshii ugu darneed ha noqoto degmada baydhabo oo aad barakac u badan ku soo barakacay dalka geesihiisa looga kala yimid gobolka bakool gobolka gado iyo shabeellada hoose looga yimid dadka reer shabeellada hoose qaar badan ay barakaceen xamar banaankeeda ku dayacan yihiin xaaladda waxay maraysaa meeshii u adkeed aadaan u mahad celinaynaa beesha caalamka iyo hay-adaha gargaarka intay garab la siiyaan waxaan ka rabnaa in gurmadkaas la dardargeliyo waxay magaaladan iyo meelo kala duwana koonfur qarka u sahalay dadka inay baaha u dhintaan xaalad na soo martay maa xaaladan xaalad aad u adag waaye insha allah waxaan rajaynaynaa in gurmud dadkaan helaan ummadda soomaaliyeed isku tashato reer koonfur isku tashtaan annagana waa dadaalina dowladahan insha allah waxaan rabaa inaan baaq u diro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh in arrintan uu u magacaabay ergeyga gaarka ah cabdiraxmaan cabdishakuur dadaal badanoo wada cabdiraxmaan in cabdiraxmaan iyo wasaaradaha gargaarka gacan lagu siiyo in gurmudkan la dardargeliyo waxaan si gaara uga codsanaa madaxweynaha soomaaliya lacagii ka imaaday imaaraadka ee ku jira khasad dowladda soomaaliya lacagtaas in loo fasaxo lacagtaas in loo fasaxo si degdega loo fasaxo oo dadka soomaaliyeed ee baahida u dhimana la gaarsiiyo gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed oo qarka u saaran dadka ay dhintaan waxaana si daro noqon doonta in dadka soomaaliyed u dhintaan baahi ayadoo khasad dowladda ay lacag ku jirto tan iyo markii la dareemay inuu gaabis ahaa sanadkan wax soo saarka beeraha waxaa sii kordhayey dadka ay saamaysay abaarta waxaana degmooyinka qaarkood soo gaaray barakacayaal cusub oo duruufo dhanka nolosha ay ka muuqato mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo